assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa dugsiga dhexe ee hoose ee kalemi primary school maanta bisha waa toddobiyo labaatankii janaayo ama january labada kun iyo saddex iyo labaatan mudanayaal waalidiinta iyo daryeelayaasha ogeysiis waxaa dhici doonaa mudaharaadyo ama banaanbax ku saabsan shaqaalaha xidhiidhka guud ee shaqaalaha macalimiinta wasaaradda waxbarashada oo istiraag sameynaya shaqada ka baaqanaya waxaan idiinku soo qoray warqadan mudaharadyada dhici doona ee uu sameynayo ururka xidhiidhka guud ee macalimiinta waxbarashada kuwaas oo ah ururada ugu waaweyn ee dalka waxaa laga yaabaa inaad ku aragteen arrinta wararka lagu baahiyey sidaa darteed waxaan idinla socodsiinayaa in ay kul ay saameyn karto iskuulkeenna maalmaha ku saddex maalmood oo heer qaraana iyo maalin heer goboleeda ayaa banaanbaxyadaasi ama istiraagyadaasi dhici doonaan waana maalmahan soo socda oo iskuulku uu xidhnaan doono insha sida loo qadarinayo waa maalinta arbacada bisha february kowdeeda labada kun iyo saddexiyo labaatanka maalinta salaasada sideed labaatanka bisha february labada kun iyo saddexiyo labaatanka maalinta arbacada shan iyo tobanka bisha march ama maarso siduu qof u yaqaano labada kun iyo saddexiyo labaatanka iyo khamiista lix iyo tobanka maarso ama march siduu qof u yaqaano labada kun iyo saddexiyo labaatanka xidhiidhka guud ee ururka shaqaalaha ee waxbarashada macalimiinta waxay sameeyeen waalidiinta warqaday u direen iyo daryeerayaasha iyo waalidiinta awowyada iyo ayooyinka ay ugu faahfaahinayaan sababaha ay u qaateen tallaabadan shaqo ka fadhiisigaa waxaad ka heli doontaan howlahaasi warbaahintooda idinkoo maraya h t t b s laba dhibicood laba xariijin n eu org u k xariijin miidiya xariijin two four five one one xariijin iyo view haddii aad jeceshiin inaad arrintaasi akhrisataan warar dheeraada sideeba u saameynaya dugsiga kaleman arrimahan shaqo ka fadhiisigani marka uu dhaco shaqo ka fadhiisigaasi waxaa dhici karta in ay shaqada ka fadhiistaan ama ka maqnaadaan shaqaaluhu taa micnaheedu waxa weeye macalimiintii waa ka maqnaan karaan goobtii iskuulka iyaga oo ku jira straagaas ama shaqo ka fadhiisigaas iyagoo gudanaya xilalka maadaama ay ku dhawaaqeen saas sidaa darteed waxaa muhiima inaan la soconno tallaabooyinka dhacaya inkaas iyo inkaas oo iskuulkana saameyn weyn ku yeelan kara maadaama macalimiintii ay noqonayaan strag ama shaqo ka fadhiiskaa ay wadaan waxyaalaha ugu waaweyn waxa weeyaan dhici kara maadaamaan shaqaalo ku filan aanan hayn iskuulkii sida u furnaado taas ama qayba u furnaato muddadaasi si aanu taa u xaqiijinno waxaanu si buuxda idigu wargelinayn ama si kaleba inaanu qaadnay tallaabooyin aan hubinayno badbaadada iyo nabid qabidda ilmaha kabacdi markaan waxaa eegnay waxaanu go-aansan dhinaca caafimaadka iyo iyo nabadgelyada ilmaha baanu eegnay iyo dadkan soo booqanaya shaqaalaha iskuulku waxa sidiisii ma u socon karo waxayna suuragal noqonaysaa inaanu sidii buuxda nabad ama ilmuhu una ahaan karin oon shaqadii loo wada dhammaystiri karin maadaama maamulaha dugsiga aan ahay sidaa aniga iyo guddoomiyaha guddiga maamulka ee iskuulku waxaanu go-aansanay inuu iskuulku ka xidhnaado ilmaha maalinta arbacada kowda bisha febraayo waxaana tallaabooyin kala qaadi doonaa oo la xidhiidha inay hawshaasi suurogelisay in kale in maalmaha kale ee istraag u dhacaya ama shaqo fadhiisugu imanayo inuu iskuulku sii furnaan karo iyo inuuna furnaan karayn taana waan idin soo socodsiin doonaa waxaan maalmaha shaqada laga fadhiistay waxaan ku dadaalaynaa inay caruurta sheeda ama meel fog iyo guryahoga jooga wax ka baran karaan sida websaytyada si kastaba ahaatee maadaama macalimiinta ay istiraag ku yihiin diyaar uma nihin in hawshaa loo qaban karo ilmaha waqtiga xilliyada cuntada cuntadii ay iskuulka ka cuni jireen ilmuhu ay lacag la-aanta ahayd waxaan idiin sheegaynaa in cuntooyinkii loo diyaarinayo caruurtu si ay u qaataan maalinta salaasada bay suno tahay kow iyo soddonka january maalinta waqtiga dhammaadka iskuulka haddii ay xaq u leeyihiin cuntada iskuulka laga siiyo taas way helayaan fadlan soo buuxiya idinkoo codsanaya balance aapka ah iskuulka inta ka horse labayo tobanka duhurnimo maalinta isniinta soddonka bisha janaayo waad mahadsantihiin waxaan hubnaa inay aada iyo aada xaaladdan u adag duruuftan u qalifsan tahay ayna dhib badan idin keeni karto ama duruufo badan oo la xidhiira arrimiina waxaanu sidaa darteed jecelnahay inaad nala fahantaan aan dhibaatadan timid waana shaqo ka fadhiisi heer qarana oo macalimiintu sameynayaan waana caadi maaha wax caynkaasi inay dhici jireen wayn horena u dhici jirtay waxay macalimiintu si sahla u qaataan maaha run ahaantii inay shaqada ka fadhiistaan shaqo fadhiisyadaasina waxaa muddo dheer ayaa laga fekerayey aada iyo aadna way kugu adkayd inay go-aankaa gaadhaan waxaana saa u sameynayaan lacagihii loo kordhin lahaa maadaoo dowladdu ay ku waafiqi weyday ku niyeysan maamulaha dugsiga aana comboy